wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya cabdilaahi cabdi maxamed iyo magaalada baydhabo kafure iyo sheer belerin oo laka dhiirigeliyay hanraabta iyo riga kajara ganacsiyada yaryar iyo haan dhexe walina ku qeyb galay kulanka ganacsata ururada bulshada rayidka mas-uuliyiin dowladeed iyo madax kudareertay hay-adda g i z shirkihii walibanduusa dareer diiradda laka saarahay sidii la hormari lahay kaalinta ganacsiyada yaryar ee ballaanta iyo riga iyadana xoogga la saaro waa taageerada dhiniga tababarada maalgelinta iyo siyaasadaha laku hormariyo ganacsiga gudaha deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaana ku mid ay madaxday ku qeyb galay shirkiyaha dhowaaye mashruuca laku hormariya ee ganacsiyada yaryar ee ballaantiya magaalka ee koonfur galbeed soomaaliya si kor lanqaada dhaqaalaha dalka waan mahadnagay marka hore wasaaradda ganacsiga mar lamaad waan mahadnagay hay-adda g i z oo barnaamijku hataabageliyiday ganacsi hooba leer haweenna leer geeka dadkanka mudungu heerarka geeka ganacsiga gabdhowyo sameeyahayana way aragahaya qofta haweeneyda e markasta way kamaarayaase wal alla waliyahagala reershe magaaladan hooba la dhexgala labaatan dolar walku yar waylaku yaabee in miis ansaariyin nololiana kamaarayaas oo dowladooda wasaaradda qorsheynta marwalbana lambarkow ku ata iyadaan ka faraxsana ina goobjoog ku ahaano tan kale ganacsi hooba leer sidiisba hadda sanayaal ku dambeeyey ganacsiga inta badan isbedelme ganacsi unugeeka horma in kasi jarnay qofka ini hoosa ku bilaaw meel araayo walyara wal badan dhale era jarnay hadda laakiin fikradii hore la aaminsanayo kubadi hata wal badan wal badan dhale macnaha beese beese laka weydiiye yaa in isbedelay ganacsiga mashruucan oo lagu taageerayo gabdhaha runtii haweenka in ganacsi loo abuuro ay shaqeeyaan waa wax ugu muhiimsan ee bulshada lagu sameyn karo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada horey waxay in badan usoo tababartay gabdho fara badan oo ilaa hadda shaqaysto xamaashto noloshoodana maareeyo wasaaradda ganacsiga waa ugu mahad celinaynaa shaqada ay hayso marmeelfa dhalinyarada iyo bilaanto iyo dowladda meelfa vishin luqooyan oo eh dadkan maybuhasade maybuh oo siyo sakafilnaada faden in may rayo lideeri la fade dadka geeki horda hadhowaa jiran dad sooro jiran dad maybu wala sii jiran geeki wala siihay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi cabdi maxamed oo kulanka furay iyo sharaxiyay mashruucan walyaabahan raabta ganacsatada iyo riga ku faa'iidi doonaan soona sheegay intiga wasaarad ahaan diyaaran een korunqaadowka ganacsiga bilaanta runtii farxad gaaray noo tahay wasaaradda ganacsiga warshadaha inay maanta daa furto mashruuca hal abuurka ganacsiga haweenka iyo dhalinyarada kaasoo laf dhowar u ah maxaan ku yidhahdaa bulshada bulshada iyo deegaanka koonfur galbeed runtii saa wada ogtihiin ganacsigu inuu yahay lafdhawarka bulshada wax walba oo la qabto tilaabo kastoo la qaadana inay ganacsi kusoo dhammaanayso sidaas darteed wasaaradda ganacsiga warshadaha waxay samaysay ama ay ka shaqaynaysaa inay dhiirigeliso dadka ka shaqeeya ganacsatada ganacsiga yaryarka haysto isla markaana tababar loo furo hal abuur loo sameeyo kadibna lagu xiro bangiyada ka jiro soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed saa wada ogtihiin emergencygii waa soo yaraaday maxaan ku yidhahdaa in qofka wax la siiyo in maanta dhan maxaan ku yidhahdaa relief la bixiyo wax waa ka soo bixi waayeen marka qofka laba arrimood ayuu ku wanaagsan yahay in la baro fursad ganacsi uu ku ganacsado oo hal abuur fikir maalgelin la helo iyo in maxaan ku yidhahdaa farsamo gacmeed la baro olredy wasaaradda shaqada arrimaha bulshada shaqooyin badan ay soo qabteen oo ku saabsan hal abuurka farsamada gacanta sidaasi la mida wasaaradda ganacsiga waxay dadaal dheer ugu jirtaa in dadkaas ayaga haddana ay u helaan fursad kale oo ay ku ganacsadaan ama ganacsigooda kor ugu qaataan sidaas si la mida marka waxaan ka shaqaynaynaa annaga ka wasaarad ahaan in qofkii capacitigiisi lasoo dhiso aan lagu sii deynin trainin basa la siiya haddana aan ku xirno bangigii uu wax ka qaadan lahaa sifuu maalgelin u helo mashruucan waliba uusa koron qaaday islamarkaana fursadan abuuro doone bilaanti iyo magaalka ganacsiyada yararka leh gudaha magaalada baydhabo iyo guud ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyadoona maalgelin helo doonana